habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo axada bisha juun waa lix iyo toban sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo waxaa idaacadda caawidiinhaya anigoo maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida dad ku dhintay qaraxii shalay ee magaalada muqdisho oo korortay asagoo mashaahid ku dukanay ayaa markuu soo baxay qaraxa ku dhacay madaxa wax ka gaaray iyo suulka iyo lugta xoogaa ka gaareen alxamdulilah dad oo wiilal kale saaxiibihiisa ana meesha ku dhaawacmeen dad waxaa jira anas iiga sheekay ana meesha ma joogin ilaa dad oo dhabarka eber ka naqday dad badanaa meesha ku rafaaday mashaahidkan gabigiisa dhulka u imaaday
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja
dhab baan ku hadlayaa doqon dhirfaadhii la hayn jiraye marse haddii uu dhiidhiyo wuxuu doonayaa dhagare inaan dhiig caskaa daadiyo yaan ku dhaarmaraya bal idhow dharaarahan intaa dhigaya oo biigow
waxaan kaloo idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan iyo barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo hadahayo kale aad maqli jirteen caawo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida boqolaal kun oo ruux ayaa maanta oo axad ah ka dhigay jasiiradda hong kong dibadbaxyo ay uga soo horjeedaan xeerka dowladda shiinaha u oggolaanaya in loo gacangeliyo dadka dembiyada ku gala hong kong dibadbaxayaasha ayaa waxa ay iska dhiga tireen hadalkii shalay ka soo yeeray hogaamiyaha hong kong karia lom oo sheegaysay inay hakisay xeerkaasi si ay ula tashato dadweynaha hogaamiyaasha banaanbaxa sameynaya ayaa sidoo kaleeto dalbanaya inay iscasisho karia lom iyo in la baabi'iyo gebi ahaanba xeerkaasi muranka badan dhaliyey iyo sidoo kaleeto in lasoo daayo dadka booliisku ay qabqabteen dibadbaxyadii arbacadii shalay aheedna lagu xirxiray banaanbaxayaasha oo xiran dhar madow ayaa socod waxa ay ku mareen wadooyinka waaweyn ilaa iyo xarunta baarlamaanka waxaana dibadbaxani lagu tilmaamay mid lamida kii arbacadii dhacay kaasi oo ahaa dibadbixii ugu ballaarnaa ee hong kong ka dhaca tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii hong kong oo uu gumaysto ingiriiska ayaa ka tirsan shiinaha balse waxa ay leedahay maamulka madax bannaan kan dalka shiinaha
dowladda indiya ayaa tacriifada heerkeedu sarreeyo ku soo rogtay badeecado laga soo saaro dalka maraykanka arrintan ayaa jawaab u ahayd kadib markii horraantii bishan uu maamulka madaxweyne trump meesha ka saaray waxyaabihii mudnaanta siinayey badeecadaha indiya ka yimaada cashuurahan ayaa dhaqan galay axadda maanta waxayna saameynayaan labaatan iyo siddeed badeeco oo maraykanka laga soo saaro ay ku jiraan iyocibta iyo tufaaxa indiya waa dalka ugu weyn ee laga soo saaro iyocibta maraykanka aan idhaahda indiya waa dalka ugu weyn ee la soo dega iyo cibta maraykanka iyo dalka labaad ee dhinaca tufaaxa sanadkii laba kun iyo toddobiyo tobankii indiya waxay ahayd dalka sida ugu weyn uga faa'idaysta waxaa loogu yeeray g s p oo ah hanaan cashuurta lagaga dhimayo badeecadaha ay labiyo toban dal maraykanka u dhoofiyaan badeecadaha indiya dibadda u dhoofiso oo iyagu helay cashuur dhimista waxaa ku jira qalabka dayactirka baabuurta kiimikada iyo waxyaabo kale oo cayriin iyadoo indiya ay hesho cashuur dhimis badeecadaha loo dhoofiyo taasoo gaarta shan dhibic lixdan bilyan oo dollar haddana wasiirka ganacsiga indiya ayaa warfidyaenada u sheegay in faa'iidada dhabta ah ee arrintani ay ka helaan ay tahay ilaa iyo boqol iyo sagaashan milyan oo dollar taasoo ku sheegay inay tahay wax yar islamarkaasna dhexdhexaada
dhaxal sugaha boqortooyada sacuudi arabiya maxamed bin salmaan ayaa iiraan ku eedeeyey weerarkii khamiistii gacanka cumaan loogu geystay laba doomood oo gaas waday isaga oo carabka ku dhejiyey in uusan ka labalabayn doonin ka hortegista khatar walba oo soo wajahda dhulka boqortooyada maxamed bin salmaan ayaa waxa uu sheegay in dowladda iiraan ay tixgelin weyday sida uu yiri ra-iisul wasaaraha jabaan oo dhowaantan booqda iiraan maadaama ayuu yiri ay iiraan weerartay laba markab oo saliid waday oo mid ka mid ah jabaan leedahay xilli shinso abe uu booqasho ku jooga iiraan maxamed bin salmaan waxa uu ugu baaqay beesha caalamka inay mowqif adag ka qaadato iiraan balse waraysi uu siiyey wargeyska sharqal awsid ayuu ku sheegay in sacuudiga uusan doonaynin dagaal ka dhaca gobolka arrinkan ayaa waxaa gaashaanka u daruuray eedaha uga yimid maraykanka iyo sacuudiga ah iiraan waxayna sheegtay in ayada ay ka dambeysay waxayna sheegtay in ayadu ay ka dambeysay maraakiib lagu weeraray aysa ka dambeyn aan iraahde gacanka lagu weeraray marinka hormuz ee u dhexeeya iiraan iyo khaliijka carbeed ayaa waxa uu halbowle sosocda u yahay maraakiibta saliidda iyo shidaalka ee ka taga bariga dhexe islamarkaasina geeya dunida inteeda kale shixnadahaasi ganacsiga ah
jenaraal sare oo ka tirsan ciidanka suudaan ayaa hadda maanta sheegay inuu xadhigga daldalaada u diri doono kuwii qaaday weerarkii horraantii bishan lagu kala dirayey dadka dibadbaxa samaynayey halkaas ay ku dhinteen dhowr iyo toban qof boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen jenaraal maxamed xamdaan dagallo oo ah ku-xigeenka golaha milatariga ee dalka suudaan xukuma ayaa telefishanka qaranka ka yidhi waxaan aada uga shaqaynaynaa in kuwii arrintan sameeyey aan xadhigga daldalaada u dirno jenaraal degello waxa uu intaasi raaciyey qof kasta oo dembi galay waa lala xisaabtamayaa kumanaan dibadbaxe ayaa muddo toddobaadyo ah hor fadhiyey xarunta ciidanka milatariga magaalada khartuum kuwaasoo si xoog ah lagu kala kaxeeyey saddexdii bishan juun falkaasoo ay sameeyeen rag hubaysan oo dharka ciidanka ku labisan sida dad goobjoogahi ay sheegeen dad ka badan boqol qof ayaa maalintaasi lagu dilay magaalada khartuum sida laga soo xigtay dhakhaatiir xiriir lalahaa dhaqdhaqaaqa socda xilli wasaaradda caafimaadkuna ay tirada dhimashada ku sheegtay koob iyo lixdan khamiistii toddobaadkan afhayeenka golaha milatariga jenaraal shamsudiin kabaashi ayaa sheegay inuu ka xun yahay kala iridii ciidanku uu ku kacay
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan washington aan ku bilownay hal askari oo booliis ah ayaa waxa uu dhintay mid kaleetana dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii ay isku dhaceen ciidamo booliisa iyo dad ka soo horjeeda in la qabtana ay kasoo horjeesteen dhallinyaro ay booliiska raadinayeen waqooyiga gobolka togdheer ee somalilan sida uu kusoo waramayo wariyaha v o e da ee magaalada hargeysa qadar maxamed cakulle wararka naga soo gaadhaya degmada fiqaayub oo ka tirsan gobolka togdheer ayaa ku warramaya in hal askari halkaasi uu ku dhintay dhibaatadan ayaa waxay ka dhalatay markii koox dhallinyaro ahi ay isku dayeen inay dhibaateeyaan shirkado la sheegay inay macdanta ka qodaan oo ay halkaasi degan yihiin waxaana taasi ay keentay markii ciidamada boolisku ay ku soo dhowaadeen tuuladaasi ayaa la sheegay inay dadka tuuladu ay dhagax kala hor yimaadeen ciidamada booliska taasi oo keentay in laba askari ay dhaawacmaan kuwaasi oo mid ka midii uu markii dambe u dhintay dhaawacii ka soo gaadhay dhagaxii lagu soo shiiday dhinaca kale guddoomiyaha degmada faqaayuub cabdiweli cabdilaahi diiriya oo v oda la xidhiidhay isagoo degmada ku sugan ayaa waxa uu u sheegay in falkaasi uu dhacay shalay galab isagoo v oda u sheegay in ciidamada boolisku ay gacanta ku dhigeen dhowr iyo toban qof niman shirkado isku tuurtuuray ayaa xagga tuulada u yaacay kadib waxay tuulada taga ka wacyigelaya magaran marka tuulada sidaasi taagan ayaa shacabkii shiid kala hor yimi dhagxadii la tuuraya laba askari ku dhacday iyadoo dhaawaxu ka soo gaaray isfagalnimadiiba dhaawac loogu geeriyooda magaran marka intaas ayaa ka dhacday islamarkiiba ciidankii ayaa la wareegay goobtii iyo tuuladii ilaa iyo haddana iyagii ayaa jooga adigu dad badan oo loo qoqortay ayaa jira baaritaan ayaa ku socda ciddii dambi yeelatay iyo ciddii halkaas geystay laga fasaara waqtiga insha allah tacaala marka ogaalka tirada dadka xidhxidhan ee falkaa xidhxidhan intee bay yihiin ilaa dhowr iyo toban qof wey rabbi beelafus shirkadu waxay dhulka ku degeen ogolaasho dowlada hadday tahay bulshada hadday tahay waxdhaqameedka maamulada cid walba adigu waxbay ka ogeede oo deegaanka kusay magaran waa gar ogolaasho ayay marka ku yimaadeen wax khilaafa ku taagnaana ma jirin marka xaggay ka yimaadeen dadkan la sheegay inay arrinta diidanaayeen waa shaksiyaadkan deegaanka khaasatan tuladan kasoo jeeda markaa waa shaksiyaad dana gaaraya umaan u aragna waa shaksiyaad dhalinyaro ah oo aan tiradoo badnayn aan taban gaarin iyagii cid ma laga hayaa iyagii magaci lagama hayo siiba aan dugeysa laba nin oo keliya ay ahayn baan lahaa magacliiskoodi waa la hayaa waana lagu dugeysa iminka deegaanku waa sidee xaaladiisu aada iyo aada buu nabadgelyo yahay deegaanku hadday tahay degmada
taliya xigeenka ciidanka booliska somalilan sarreeye guudjoo cabdiraxmaan liibaan fooxle oo v o du la xidhiidha isagoo jooga gobolka togdheer ayaa waxa uu sheegay in falkaasi ciidamadu ay ku hawl jiraan ka dhaxay halkaa waxaa jooga saddex shirkadood oo macdan ka baaliya meesha niman dhulcada oo hubaysan baa meesha weeraray oo nin horena ku dhaawacay oo shaqolaha shirkaa ka dhaawacay kadib ciidan baa laga diray gobolka togdheer ciidankii markuu tegay meesha xaafadii iyo miyigii dadkii shacbiga ah baa lagu soo kiciyey dhagaxtuur baa lagu laabay askar ciidanka ka tirsan baa lagu dilay taasaa keentay in dadkii falkaa ku kacay lasoo xidhxidho haddii ilaahay ka dhigo gudoomiyaha gobolka togdheer oo v-odu ay la xidhiidhay ayaa arrintan aanay noo suurtagelin si aan wax uga weydiinno khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba mas-uuliyiinta magaalada gaalkacyo oo isugu jira kuwa amniga iyo kuwa hogaamiyaasha dhaqanka ayaa sheegay inay ku howlan yihiin soo qabqabashada dadkii ka dambeeyey dilkii dadkii rayidka ahaa ee habeenkii jimcihii loogu geystay duleedka magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhinac uu ka taliyo maamulka galmudug warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo haya wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq laamaha amniga dowlad goboleedka galmudug iyo duqeyda dhaqanka gobolka ayaa kulamo kale sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa maleeshiyaad hubaysan oo la sheegay inay ahaayeen kooxihii ka dambeeyey dilkii sagaal ruux oo rayida oo habeen ka hor lagu laayay duleedka gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug inkastoo wadahadalka duqeyda dhaqanka iyo saraakiisha ay si isdabajooga uga socdaan gaalkacyo haddana laamaha amniga warbaahinta lama aysan wadaagin in gacanta lagu soo dhigay kooxo la tuhmaya inay ahaayeen kuwii laayay dadkii rayidka ahaa dilka sagaal ruux oo rayida iyo dhaawaca laba ka mid ahaa dadkii laga soo qaqabtay xaafadihii ay ka deganaayeen gaalkacyo ayaa dadka reer gaalkacyo ku abuuray anfariir kadib markii bulshada ay ka war heleen in la laayay dad rayida oo aan waxba galabsan dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca oo kasoo jeeda deegaanada maamulada koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayaa mas-uuliyiinta iyo duqeyda dhaqanka ee deegaanadaasi oo hadlay waxa ay maamulka galmudug ka dalbadeen in gacanta lagu soo dhigo kooxihii ka dambeeyey dilkaasi dhimashada sagaalka ruux oo rayidka ayaa si weyn looga dareemay daanta koofureed ee gaalkacyo waxaana xirmay goobo ganacsi oo ay lahaayeen dadka kasoo jeeda goboladaas waxaana waxgaradka gobolka mudug iyo qaar ka mida ehelada dadkii dhintay u socdo wadahadallo looga xaajoonayo sidii xal dhaqan looga gaari lahaa dhacdadii dhakafaarka lahayd ee habeen ka hor ka dhacday gaalkacyo hase ahaatee qeybaha bulshada iyo culimaa udiinka ayaa si isku mida u dalbanaya in cadaalada la hor keeno kooxihii ka dambeeyey dilwadareedkii duleedka gaalkacyo loogu geystay dadkii rayidka ahaa cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
hagaag haatanna dhinaca magaalada muqdisho waxaa soo kordhay tirada dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho booliiska ayaa waxa ay xaqiijiyeen in ay weli su-aalo weydiinayaan nin lagu eedeeyey inuu la socday baabuurka labaad ee qaraxa agagaarka namber afar oo dhaawac uu soo gaaray asna haddaba warbixintan waxaa inooga soo diray magaalada muqdisho wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waxaa isi soo taraya tirada dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada muqdisho iyadoo dadkii ku geeriyooday ay gaarayaan kow iyo toban ruux sida ay xaqiijiyeen howlwadeennada amiin ambalaas iyo dhakhaatiirta magaalada muqdisho halka dhaawacyaduna ay marayaan laba iyo afartan qof oo la kala geeyey cisbitaalada madiina daarushifa iyo digfer agaasimaha cisbitalka madiina doctor maxamed yuusuf ayaa v o a uga waramay tirada dhimashada iyo dhaawacyada ee cisbitalka madiino lasoo gaarsiiyey iyo waxyaabaha ay u qabteen shalay waxay ahayd maalin kale oo yacni mashquul aan ku noqonnay dhaawacyadii labada qarax oo soo dhacday inkastoo labada qarax ay kala xoog badnaayeen oo hal qaraxa badnaay dhaawaciisa waxaana loo keenay toban iyo shan qof oo dhaawacan nasiib waxay ahayd in toban iyo shanta aysan wada dhaawacooda uusan wada xoog badnayn toddoba dhaawacyadii yar bay qabeen waan daaweynay waa baxeen sideed waa qalimo waaweyn bay ahaayeen waan ku samaynay waan seexinay mar dambena waxaa la keenay sideed kaleoo goobta laga soo qaaday oo meyda oo la geeyey qaybta mortuariga oo isbitaalka marka adiga isku darka wixii la keenay waxay ahaayeen saddex iyo labaatan haddaan ku darno sideeda meydkaahoo iyagoo meydana loo keenay haddaan ku darno waa dhici kartaa isbitaallo kaletood dhaawacyada in la geeyey maanta isbitaalada waa iska badan yihiin laakiin inta annagana loo keeno waa intaasi waan aad baan uga shaqaynay bukaanadeenna hadda waa noo jiifaan wixii aan siixinay oo sideeda ahayd qaar waxay u baahnaadeen intensive care in loo suubiyo oo mashiinna annaga aanu alin lagu xiro labay ahaayeen waxaa loo qaaday isbitaalladii la geyn lahay intii kale waa noo jiiftaa wax hadda dibadda in loo qaado u baahan ma jiraan dhaawacyadooda iyo bixintooda annagay nagu xiran tahay waan u shaqaynuhaynaa waan sii wadaynaa ilaa ayagoo caafimaad qabo isbitaalka ay ka baxaan sidoo kale agaasimaha cisbitalka daarushifa maxamed cabaas ayaa ka warbixiyey cadadda dhaawacyadii la keenay cisbitalka daarushifa iyo sida ay xaaladoodu tahay iminka shalay abaarihii duhurkii ayaa waxaa naloo soo gaarsiiyey afar iyo toban qofood oo dhaawacyo ah kuwaasoo dhaawacyada meelo kala duwan ka qabay runtii isbitaalka wuu la tacaalay dhakhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii waxay u baahnaayeen ay u qabteen lix ka mida way baxeen sideed ayaa ku hartay oo laba qof loo sameeyey qaliimo kala duwan laba qof ayaa qaliimo loo sameeyey haddana xaaladooda way fiican tahay ma jira wax meydadoo ladinsoo gaarsiiy may wax meydoo nala soo gaarsiin ma jirin wax isbitaal ku dhintayna ma jirin runtii inta hadda isbitaal ku jirto xaaladooda way fiican yihiin xilli dhow kadibna insha allah waxaan rajeynaynaa inay cagahooda ku baxaan dadkii ku dhaawacmay qaraxii shalay ka dhacay agagaarka taalada sayidka ayaa waxaa ka mid ahaa wiil dhallinyaro ah oo ka tirsan dhallinta ku shaqaysata mooto bajaajka kaasoo ay wax ka soo gaareen qaybaha sare ee jirkiisa walaal wacay waxaa la yidhaahdaa noona koofi waxaan joogay sayidka shal qaraxii baa wax iga soo gaareen madaxa anoo shalay baakinka jooga baa xagga xabadaha kasoo dhacay marka mootaan wata bajaash mootadii baan ku jiray bajaashka xagga marka aan galay aan gadaal fiishay gaari madowbaa soo ordahayay aniga waxaas ili marka madaxtooyada iyo xaggan dalbigu ku carab buu u socdaay xagga u carar iyo hotel u helaya xaggiis luuqaas la soo cararay waa soo orday masaajidka sayidka hotelka u dhow markaa marhayo baan gadaalka iga fiishay gaarigii madowbaa wuu igu soo dhowyahaaba mootadii baa intaan iska baakimay baan waxaan galay masaajid ii dhawaayo ummadu ka buuxday marka mootadayda boqolaal mootoo kalaa meesha joogtay masaajid saas markaa u galay intaa afka hore sii marayo buu qaraxa dhaca bis markaas aniga iigu dambeysay miyir iyo waxay soo gaari lahaa kabacdiga meeshiibaa kasoo cabsaday meeshaa madaxa waxay ga gaareen waa anaa meeshii masaajidka kasoo baxay xoogaa waan soo luuday mooto kalaa isoo qaaday wax baa u odhana ma joogin markaas bajaaj laan ahaa haa dad badan baa cararhayay dad badan baa cararhayay xataa kuwa mootooyinkoodii laamiga taagtaagan yihiin oo ka cararay oo dadka ay sideen xataa kuwooda gubta xataa waa u jeeday marka dambe soo kacay oo meesha hilbe iyo bajaasho isku gamaaray waa u jeeday laakiinse anu ma fiilin marka dhiig iyo markaas madax wararna way u jiray ummad meesha taaltaaleen marka ummaddu laamiga ma wada dhoomnayn xabadii baa laga wada caray nin walba derbiguu galo marka derbiyaasha dadku soo dudumin masaajidka aan jiroo dhan ilmo yaryaroo ila joogay derbigu wuu ku fadhiista aniga laakiin xaggan ka jiray derbi asoo ku fadhiya baa anuu ka carara wallaahi waxaa daari shifo oo ayada ii qabatay oo daawadaas iyo firarkaas iga soo bixbixisay baa wax la igu qabta yuusuf maxamed waa labiyo toban jir ka mid ah dadkii shalay markii uu qaraxu dhacayay ku tukanayay masjid uu qaraxu burburiyey oo ku dhow taalada sayidka waxaana isagoo ku sugan cisbitalka daarushifa xaaladiisa iiga waramay aabihii maxamed faarax siidow laba iyo toban sano jiraa yuusuf maxamed faarax aa la dhahaa asagoo mashaahid ku dukanay ayaa markuu soo baxay qaraxa ku dhacay madaxa wax ka gaaray iyo suulka iyo lugta xoogaa ka gaareen alxamdulilah dad oo wiilal kale saaxiibihiisa ayna meesha ku dhaawaceen dad waxaa jiraan iigu sheekay ana meesha ma joogin ilaa dad oo dhabarka eber ka naqday dad badanaa meesha ku rafaada masaajidkan gabigiisa dhulka u imaaday waa duwa masaajidka ah masaajidka turkiga ku magacdheera ilaa sayidka ku yaala kasoo horjeedka ajibka waa gartay yaa wiilkaaga dhaawaciisa halkaa kasoo qaada islaana dad saaxiibihiisa oo macnaha oo koox ahaayeenoo meesha isku arkeen soo wadeen ambalaas soo qaada ma lahayn isbitaalka daarshifa la keenay markaan warbixin ay soo gaartay dad baa yiri wiilkaaga soo si weyse qaadanaya ugu dambaysa inuu ku jira umaleynaa xaggan daarshifa wax la geeyey markasoo fiirso haddoo lacala ku jiro sidaan warbixinta ku helay isbitaalkan imaaday liiskaa lahay baaraan dhahay magacaasa laga raaday waa laga helay markaasaa waxda uu ku jiro lee sheega qaybta u jooga alxamdulilah dhaawac fudud waaye magaca xoogaa tolini waxaa laga sameeyey iyo suulka iyo lugta wax ka gaaray miisaanka xoogaa isbitaalka wax wanaagsanaa looga qabtay waa laga shaqeeyey intaanan imaanaba laga shaqeey waa la dejiyey soo filaabooyin ku socdaana imaada alxamdulilah marka laga soo tago tirada dhaawacyada sagaal iyo labaatanka qof ah ee la kala geeyey cisbitaalada madiina iyo daarushifa ayaa sidoo kale waxaa jirta in cisbitalka digfeer la gaarsiiyey saddex iyo toban qof oo dhaawacyo kala duwan qaba taasoo tirada guud ee dadkii ku dhaawacmay qaraxyadii shalayna ka dhigaysa laba iyo afartan qof xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad iyo aad buu mahadsan yahay qoyste oo nala socodsiinaya warbixintaasi ka hadlaysa qaraxyadii ka dhacay magaalada muqdisho iyo dadkii wax ku yeeloobay oo tiradoodu ay korodhay haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii toddobaad walba xiliyadan oo kale aad maqli jirteen ee wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo haysa saare cabdi axmed
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha waxaa qaramada midoobay toddobaadkan ay sheegtay in boqol soddon iyo laba milyan oo dad ah oo ku nool in ka badan afartan iyo laba waddan oo caalamka ah colaadana ay saameeyeen ay haystaan intooda badan cudurrada ku dhaca maskaxda waxaa la sheegay in halkii qof oo ka mida shan qof oo ku dhaqan goobaha colaaduhu ay ka jiraan ay la ildaran yihiin xanuunka dhinaca maskaxda ku dhaca halka afar iyo tobankii qofba uu midkood xanuunka maskaxda hayo shacabka guud ahaan dunida ayaa la yiri haddaba soomaaliya oo in ka badan soddon sano ku dhowaad ay ka jiraan colaado saameyn ku yeeshay guud ahaanba gobolada kala gedisan ee dalka sidee ayaa saameyn uu ugu leeyahay cudurrada ku dhaca maskaxda islamarkaasina ay bulshada uga cabanayaan wakhtigan waxaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan marti igu ah doctor cabdiraxmaan cali cawaale doctor xabeeb oo isagu ku leh xarumo kala gedisan oo lagu daaweeya xanuunka dhimirka gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya doctor cabdiraxmaan cali cawaale doctor xabeeb bal soo dhowow ugu horreyntii kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka ee v o eda yara waa mahadsan tahay waan ku dhowaay waadna ku mahadsantihiin fursaddan bal doctor xabeebow waad maqashaayo adduunkii laba iyo afartan waddan oo ka mid ah ayaa boqol soddon iyo laba milyan oo dadoo ku dhaqan waxaa la sheegay inay la nool yihiin xanuunada dhimirka ku dhaca dalalka dadadkaas ay kasoo jeedaanna waxaa la sheegay inay yihiin wadamo colaado ay ka hurayaan soomaaliya qeyb ayay ka tahay bal waxaad iiga warantaa marka tirada maxaad ku qiyaasi lahayd dadka xanuunada dhimirka qaba ee soomaaliya ku nool inta aad tagtay bartamaha iyo koonfurta gobolada ku yaalo haddaad maasan tahay waa dab wadamada dagaalada colaada barakaca xasiloonida aan ka jirin waxaa ku badan xanuunada ku dhaca dhimirka horta sababta waxay tahay xanuunada ku dhaca dhimirka waxaa laga qaadaa oo sababa dhibaatooyinka ka dhacaya deegaanka haba ugu horeyso dagaaladii colaadii muxuu ahaa daadadka abaaraha shaqa la-aanta fakrigii muqaadaraadka oo ugu horeeyo geedkan lagu magacaabo jaadka maanta soomaaliya ma jiro qof aan waaye arag waayn ama marakaati ka ahayn dagaaladii dhacayay sidaan ka warhayno tusaale muqdisho oo kale amisonta ka hor ethoobiyaanka markay imaanayeen sagaal saaxibinnimo toban saaxibinnimo ayaa hubkan laleeyahay b m-ka laysaga soo garaaci jiray looma meelgayi jirin diriskii ku dhacay qofkii arkay argagaxaas dadkii arkay qof habadi ku dhacday qaraxyaha dhacayay kulli waxay noqdeen dad qaaday xanuunka ku dhaca dhimirka taas ayaa horta sabab u ah inay maanta kordhaan xanuunada ku dhaca dhimirka soomaaliyana ay noqoto wadanka ugu tirada badan ee la ildaran cudurada ku dhaca dhimirka waayahay ka sokow in tiro badan ay jirto adinka tiro ahaan waxaad diiwaangeliseen ma noo sheegi kartaa cadad xisaabsan afar iyo labaatankii novembar labada kun iyo shantii ilaa sanadkii tegay labada kun sideed iyo tobankii disembar soddon iyo laba kun oo bukaan ayaan diiwaangelinay oo aan consultation iyo treatment aan u samaynay daaweyn muddada waa yahay dhegaystayaal ayaa barnaamijkan qayb ka ah oo aan wakhtiga iyo fursadaha siinaa si kuwooda ehelkooda amaba ayaga xataa ka cabanaya ay ku weydiiyaan su-aalo barnaamijka dadka ayaan u furnaa dhegaystaha ugu horeeya wuxuu kasoo gelayaa khadka dhinaca wadamada yurub meel ka mida soo dhowo walaal magacaagana ku bilow aragtiyo su-aal waxaad qabtid magacigu waa cabdiqaadir soomaali ku nool wadanka germany haye cabdiqaadir doctor xabeebna waa salaama doctor su-aasha ku weydiinaya waxay tahay haddaan ahay dhalinyaro waxaan u qaxnay wadamo qurbe ah waaridna lama socdo brobalemka nolosha dadka anagoo kala siman mase haddana dhalinyaro ahaan daruufo nooqaasaa jirto macnaha see looga hortagi karaa inta aysan gaarin waxaa lagu leeyahay hebel beryaso u joogay woo istreesay meel beerta la dhahoo kale see looga hortegi karaa markay hurda-la-aan qofka ku dhacdo markuu qofka borobaleen familia qabto qofkani inuusan maskaxdiisa buuqna gaarsiinin noloshiina ou noolaado sidee macnaha dhalinyarada maanta qurbaha joogto talada ugu fiican oo doctor aana siin kartid oo aniguba kamid ahay oo daruurtaas aa sheegaayo dhinacayga iga soo gaarayso waayahay waa maasan tahay waa maasan tahay walaal cabdiqaadir soomaali jermani kasoo hadlaya marka laga hadlayo horta xaaladda caafimaad qab muxuu yahay waa faye qabka jir ahaan maskax ahaan bulsho ahaan iyo diin ahaan spirit wa waxaad tagteen wadamo qurbaha tagteen haddii uu ilaahay ku siiyey faye qabka jirka maskaxda uu ku siiyey haddana social healthy ma jiro caafimaadkii bulshada ayaan jirin maxaa yeelay dal aan dad dal aan dalkaaga ahayn darinku joog wahay isku dhaqan miyihidin isku dabeecad miyihidin haddana soomaalida waxaa usii dheer in argagixiso midda laga fikiriyo baagamundadii shaqadii hore looma heli karo waa stress stresskaas baa horta sababaya ha laakiin maxaa xal uhu ku walaalaha yiri qurba joogga inay qaadaan cudurada ku dhaca dhimirka marka waxaa looga hortegi karaa spiritual health inaad isguugaabisaan inaad fikirtaan inaad maaragtay shaqaysataan marka baagamudanimada waxay sababaysaa cudurada ku dhaca dhimirka aad iyo aad baad umaasan tahay diinkana ha lagu dadaalo qur-aanka ha la akristo salaatana ha la tukadaalo ina waliyaa allahu laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun waa tahay haddaa wax yar ku darsado ka dhalinyaro ahaan macnaha til astaamooyin anugu hadda siisa kale ahaan waxaa aaminsana qof caafimaad qaba inaa ahay laakiin marka qofka hurdalaan ku dhacdo waxaa jirta qof saaxiib oo kula wadaagayo ku dhahay hurdalaana igu dhacday borobaleme marka kuu sheego maxaa lagu garan karaa qofkan in maskaxdiisa buuq ka jiro macnaha astaamooyin qofkaas hadduu isku arko inuu dhakhtar la xiriiro soomaalida ahaanteena kuma dhiirinayno inaan dhakhtar maskax tagno ama control madaxa aan marno oon dhahno borobalema jiro ilaa qofka ay macnaha meel adag ay ka gaarto laakiin dad kula wadaagayo waxaa jira ku dhahayo ma seexdo habeenkii waa qarwaa waa cararaa macnaha astaamooyin ma jiraan qofka haddii lagu arko doctor oo macnaha u baahan yahay inuu la xiriiro dhakhtar muhiim ee u tahay noloshiisa iyo badbaadadiisa waa tahay waa su-aal fiican
waa muhiim hurda la-aanta waa calaamadaha ugu horeeyo ee lagu garanayo qofka qaba ama qaadaya xanuunka ku dhaca dhimirka waxaa habboon hurda la-aan marka la arko in uu inaad la xiriirtaan psychologist dhakhtarka cilmi nafsi ay yidhahaan soomaalida ko dhakhtarka cilmi nafsiga in la tashataan in qofka waxa uu tabanayo waxbaa jira waxa uu tabanayo ama dhibaatada uu dareysan yahay in uu helo cid uu sheego in uu in la dhegeysto wuxuu baayaha inuu helo dhegeysto wanaagsan saaxiibka oo aad dhibkaaga u sheegato ood ugu soo celceliso wuu nafisayaa qofka taada kale waxaa loo baahan yahay in dhakhaatiirta psychiatristiyaasha ama psychiatric nurse inaad la xiriirtaan waa tahay dhegaysto kale ayaan u wacayaa ama u yeerayaa oo ku jira khadka dhinaca soomaaliya walaal magacaa ku bilow soo gudub maxaad aragti iyo su-aal aad nala wadaagaysaa waxaan weydiin lahaa doctoorka saddex su-aalood xarumo badan oo wax qabasha ayuu ka hirgeliyey sida gobolka banaadir kismaayo beled xaawo beled weyn meelo badan buu ka ka hagaajiyey dad badan buu ku dayactiray ma garata inuu soomaaliya qaybaheeda kale ee sida puntland oo kale uu kasii hirgeliyo inay macnaha dadkaa dad badan ba wax u qabteen marka arrintaa inay ku taladaajiraan iyo in kale waa weydiin lahaa ta labaad in weydiin lahaa doctoorka waxay tahay dadka intuu xanuunsaday la moodahayo inuu ka bogsaday ee haddana haddii hadal la dhaho macnaha dhici karto inuu sidii ku noqdo sida loola tacaamuli lahaa ee reerkii kamidka ah sida loo dhowri lahaa ee loola tacaamuli lahaa inaan xogoo khibrada ka faa'iidno asna noo sheego saddexaad in weydiin lahaa maxay tahay doctoorka dadka markuu xanuunsado soomaalidu marka u horeysa ruuxa way xidhaa way la tacaashaa way la orodaa oo dhakhaatiirtay geysaa kadibna markay kari weydo ama uu dhowr sano uu la rafaado ama ay waxayso way iska sii geysaa ruuxa way nacdaa taasna bal wixii kale ahee macnaha qofkaas hadduu dhowr sano u xanuunsado Waad.
rajo ma leeyahay bal xaaladiisa intaasaan weydiin lahaa doctor aad baad umahadsantay dhegaystahaasi saddexda su-aalo ka kooban haddaad isugu daba qabatood uga jawaabto maxamed cabdullaahi cabdi aad buu umahadsan yahay horta xanuunada ku dhaca dhimirka waxay la mid yihiin xanuunada caadiga ah waxayna leeyihiin daaweyn sida cudurada jirka ku dhaca ay magacyo u kala leeyihiin ay calaamado u kala leeyihiin ay daawo u kala leeyihiin ayay ugu leeyihiin si fududna waa loo daaweyn karaa qoraahda qoraahda dhehaysa dhimir tegey dhammaad kuma soo noqdo horta waxba kama jiraan soomaalida waxaa la yidhi been way sheegtaa been ma mahmaado taasi runtan waxba kama jiraan maxaa yeelay bukaanadayna soo maray ee aan ku daaweynay xadaab public mental hospitals walaahi bilaahi tallaahi jaamacadihii eebalaas bay ku baasayaan raggii dibadda ka yimid qurbihii noola keen dib bay ugu noqdaan way shaqaysanayaan daawarta puntland xarun in aan ka furo runtii gobolada oo dhan inan gaarna waan jecelnahay buuhood baan ka furay waxaan ka furay caabidwaq waxaan ka furay muxuu ahaa kismaayo beled xaawo muqdisho saddex xarumood waa gaari doonaa waxaa kuu soo haray su-aasha saddexaad haddaa i xasuusin lahay qofka markuu fiicnaado kadib haddana muxuu u xanaaqaa iyo sidoo kaleeto dadka la xirxirista iyo tacaalista qofka kadib markuu soo roonaado farahay ka qaadaan marka iyada laftirkeedana absolutely jeenka macnaha xarigga xarigga bukaanka qaba xanuunka ku dhaca dhimirka wuu ugu sii daraa xarigga wuxuu sababayaa in ay baadaado burburto personality macnaha dadnimada qofka sida kal dareenkii akhlaaqdii waxgarashadii qaarkoodna way cuuryaamaanba way cuuryaan marka ma jiro dhaqdhaqaaq ma jiro firfircooni ma jirto kow jenka waa kaas qofka xanuunsaday mar haddii la daaweeyo xanuunka mar labaadna ku soo noqon karaa haa wuu ku soo noqon karaa tusaale haddii drags sababta keentay qaabka oo kale qaabka waa amni vitamin wuxuu sababaa increasing the level dopamine in the brain maado ku jirta maskaxda ee la yidhaaha dopamine ayuu sarakac ku keenayaa qofku wuxuu qaadayaa psychosis relapse buu noqon karaa xanuunkii isagoo shan la daaweeyey laba sano sanadkoogii qaadkii hadduu dib u bilaabo xanuunku kusoo noqonaya stress hadduu ku dhaco sida maaragtay muxuu ahaa wax u kaalmeeyo uu waayo stresskaas xanuunkii wuu imaanaya haddii unhappy family ay dhaxdo qoyskii dhibaato qoys ay dhaxdo xanuunkii wuu soo noqonaya marka ma aha daawada inay tahay daawo kaalmaati ah daawada ay bixiyaan dhakhaatiirta psychiatric meel walba ay joogaan waa daawo sax ah waa xanuunkii daawadiisii hadduu noqonaa schizophrenia mania bipolar dementia autism mental disease runtii waa daawo sax ah marka soomaalida yay iska dhaadicinin dawada waa dawo hurdo keliya no ma aha hurdo keliya daawo kasta hadduu depression qabo waa anti depression waa tahay haye n marka waxaa aada ugu badan soomaaliya meelo ka mid a intaan xasuusto xataa magaalooyinka lagu xirxiri jiray dadka markuu qofka waasho ama maskaxiyeen madaxa laga galo marka qofka in la xiro oo geed lagu xiro oo ilmaha iyo dadka oo dhan ay bartaan oo xaafadaha qaarkood la daba eriyado oo lagu daba qayliyo dhibaato intee leeg ayay ku tahay bukaanada qaba xanuunada dhimirka asaara waa maadsan tahay xariga wuxuu keenayaa iyo takoor ayuu keenayaa iyo bukaankii oo cuqdadkaada runtii waxaa wanaagsan maanta anoo ka faa'iidaysanaya barnaamijkan v o a ay ugu talagashay shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in lala dagaalamo stigma and discrimination takoorka xuquuqidda si uusa horta bukaanka cuqdad buu qaadaya mar hadduu cuqdad qaado ilan waad xirtay waxaad ku xadgudubtay rights of mental ill people macnaha xaquuqdiisii uu xaqa u lahaa ayaad ku xadgudubtay waxaan rabnaa marka runtii si aan kow maanta dhakhaatiir baa joogta ilaahay uuna siiyey daawooyin baa jira in qofka marka ugu horreysaba faamiliga uu u aqoonsado maaha oo keliya horta xanuunka ku dhaxa dhimirka maaha oo keliya qofka inuu dharka turto inuu dagaalamo maanta annaga dhan dhammaanteen soomaaliya haddaan nahay oon anigaan ugu horeeyo suspicious shaki shaki tanaasul ma naqan maxaa la rabaa qofka caafimaadka qabo alternative war adiga ma weysay degada madaxweynenimo maxaad ku qanci kartaa ilaahayu agaasimo guud ayaad ku qanacda ma jira marka alternative ma jiro sabar ma jiro waxaasoo dhan waxaa ugu wacan waddankan war caadi ma aha sahro maxaana dhihi karaa meeshii w h o hay-adda caafimaadka adduunka ay ka tiri saddexdii qof qof baa xanuunsanaya aniga waxaan aaminsan ahay saddexdii qofba kulle way xanuunsan yihiin ma jiro qof maanta caafimaad qabo siyaasadii baad ka arkaysaa wax kastaad ka arkaysaa wallaahi halis baan ku jiraa dhammaanteed waa tahay dhegaysto kale ayaan siin lahaa asna oo dhinaca magaalada muqdisho ku jira dabcan saan u malaynaya taleefon soomaaliya ayuu wataa soo dhowo walaal waan dhuwahay walaal maasha allah magacaaga ku bilow iyo bal waxa aad qabtid aragti ahaan magacaygu waa xuseen cusmaan nin waalidkayga oo adeerkayga oo darka qabo baa jira waa gartay marka marka cudurkiisu wuxuu wuxuu ka dhashay dhaqa dhaqaalo dari soo wajahday xilligii burburkiisa kee markuu dalka ka dhacay hantii uu lahaa baa burburtay hantii markii burburtay marka guryihii uu qaaska u lahaa iyo wixii baa la iibiyo oo diintii lagu lahaa baa lagu bixiyey marka waxaa dhacday inuu maskaxdii ay isla muranto u sheekaysto marka waxaa u raacday inuu balwad isticmaalo wuxuu noqon karaa qof mar maqanaa jooga ah mar waxa waaye wuu iska maqan yahay waa offline oo haddii lala hadlo maku jawaabayo makula hadlo habeenkii wuxuu hurdala-aan badan baa jirta ma seexdo cuntay cuntadii waa cuntayari baa jirta marna waa qof joogo oo maskaxdiisa fadhiso uu kuu sheekeynayaa waa kula hadlayaa badar buu cunayaa wuu seexanayaa ku jirta marka haddana waxa u raacsan ciladiis waxaa marka waa balwadaas marka waxaan weydiin lahaa cudurkiisa maxaa lagu xalin karaa cudurkaas qofka qof marna waa baxsan yahay oo hadduu baxsan yahay seexdo cunana ma cuno waxa waaye siyaarkana uu iska dabacabaa siyaarku uu iska dabacabaa shan lix toddoba ka baxaa halkii saacad markuu joogidiisa uu fiican yahayna waa qof maskaxdiisa fadhiso oo shaqeynayso wax walbo la weydiiyey ka jawaabayo wax walba og waamaaqdahay saaro walaalka waan maqlay walow magaciisa aanan maqlin mubaarak mubaarak horta allaha hafiyo sigaarka aada u cabaa wuu iska daba shidayaa taas keliya ayuu dhakhtarka ama kalkalyaha uu ku qaadan karaa diagnos marka lagu sii taro balwada wuu leeyahay marka lagu sii taro marmarna inuu maqan yahay uusan ahayn uu yahay an aweer marna aweer uyo wax kala fahmayo intaas baa horta lagu qaadaya walow aan usii baahannahay su-aalo badan nadaafadiisa ka waran ma isdirayaa ma qabaysanaya mabanki ma lala hadlayaa sixir iyo sun ma sheegaya cuntadii ma kabdidaya shaki ma jira bukaankaas wuxuu qabaa saxofrenia ayuu qabaa waana la daaway karaa laakiin waxaa muhiim ah daawadii iyo draiska melisama gelayaan in loo sameeyo treatment and rehabilitation lana daaweeyo daawada ku habboon oo antisycosiskii la siiyo dhaqan celinna loo sameeyo dhaqan celinna loo sameeyo salaadii lagu tarbiyeeyo xaruma la geeyo laakiin wax kastaba waxaa u muhiimsan daawadii ugu muhiimsan aad iyo aad baad umahadsantaha waa tahay dadka ugu badan ee qaba cudurada dhimirka ee kuu yimaado ama xarumahaaga yimaado maxay badi ka qaadeen cuduradan raggaa horta u badan ragga sababta ugu badnaadeenna waxay tahay khaasatan da-da todoba iyo toban jirka ilaa shan iyo soddon jirka waxa ugu badan horta waa balwadda waa jaadka ayay ku xanuunsadeen jaadka cilmi baaristiisa waxay bilaabatay researchigi lagu samaynayay geedka jaadka kun sagaal boqol soddon iyo saddexdii waxaa la soo gabagabeeyey kun sagaal boqol siddeetan iyo labadii shirweynihii caalamiga ahay ee jaadka waxaa lagu qabtay madagaskar maalintaasa waxaa la yidhi jaadka wuxuu ka kooban yahay maanta la yidhaaho kaasin kaasinna waxay sababtaa maado ku jirto maskaxda sarakac inuu ku yimaado qofka uu qaada marka hanuunka la yidhaha psycosiska koo horta waxaa noogu badan dadka dragiska specially qaadka noo ah ugu badan dadka xanuunsan ogow marka laga hadlayo post traumatic stress disorder-kana haweenka u badan maxaa yeelay tobankii haweena ee soomaaliya oo maanta u musha markay saa cunuga ay u dhasha foosha waa xanuunka imirka annaga dhakhtaraan nahay waali ma dhihi karno markay isho laba habeen kadib saaro waxay qaadaysaa xanuunka lagu magacaabo weli eribixin looma samayn postpartum psychosis kacsanaan ilmi aysan ka warayn qoraxda iyadoo taagan waxna aysan cunayn waxay ka waraysa aysan jirin cunugay nuuji karin ama hooyadii dhashay laba laba biri kadib waxay qaadaysaa bilcagsi xanuunka la yidhaaho postpartum depression waa tahay war depression maxaa tahay ka sokow taas kale ma aha waa qalbi jab waa murugo waa sadness withdrawal laga ka dhexbixid qofku uu ka dhexbaxayo familigii saaxiibadii community-ga uu ka dhexbaxayo oo doonayo inuu keligiis ahaado wuu iska oynaya arrintii baa socoto wax uu talaynaya ma jiro waa xuu aaminsan yahay ama ay gabadhaas ay aaminsan tahay ama ragga depressionka qaada inayba dembiile yihiin dembiile guilty inay dembiile yihiin oy dembi ka galeen xag alla ama communitiga ama ehelkiisa ama aakhirkii suicide ayuu ku fikiraya duu isku dili lahaa ama waa suicide atambado xerigii buu xertay wuuna soo galay ama wuu isgubayo dabkii baa laga damiyey ama sun buu cadayo waa ka matajino wuu badbaaday waa suicide atambad ama waa suicide
waayahay taas ka sokowna waxaa jirta in xataa wadamada colaadaha ay ka jiraan aad ay qaramada midoobey ugu celcelinayso soomaaliya maalba qaraxyadaas ayaa dhaco dadki ayaa la dilaya qof ehelkaaga oo hadda kula socda ama kula taagna ayaa la dilay asoomeedoo si xun meel u yaalaad soo qaadaysa adiga ayaa qarax ka badbaadayso hilbagoogo aad hortaada ku arkaysa taa iyada laftirkeedana soo saameyn ma laha tan ugu badanba maanta shacabka soomaaliyeed haysata waa dhibaatooyinkaas hadda dhacdadii afar iyo tobankii oktoobar oo saamaynta ku yeelastay dhimasho iyo dhaawac ilaa lix boqol ayaa lagu qiyaasa lixdaas boqol hal qof aan soo qaadano meeqa saaxiib ayuu lahaa meeqa caruur ou lahaa meeqa arti ayuu lahaa meeqa adeer ou lahaa meeqa lagu finto horta qof kasta iska daa qof qof arkay ee dugtagay iska daa inta maqashay oo keliya aniga toddoba maalmood waxaan ahaa lack of energy ayaan ahaa waxa waaye qof caafimaad qabo inta qarax maqashay oo dadma caafimaad qaba qofayow naguma arko meel kasta maanta xanuunkii imirka wuu tartay waayahay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu shacabka soomaaliyeed uu badbaadiyo cuduradan imirka ee dhibka badan keli cid wax ka qabanaysa male dhegeysta dhegeysta kalaan siin siinaya waktiga aadna ugu yar wadaashay way hadashay dhibaatadii way sheegtay laakiin hay-adaha samafalka wasiir hadalkiisana saas uma maqlaan waa in ay ka hadlaan si ummadan wax looga qabto madaxweynaha primer ministerka iyo guddoomiyaha baarlamaanka maxaa yeelay wadankoo dhan wuxuu u baahan yahay mental healthy campaign wadanka wuxuu u baahan yahay mental healthy initiative ayuu u baahan yahay zahra runtii
waa ta aad baad umahadsanta dhegeysto kalaa qad ku jirta gabara muqdisho naga soo wacda magacaaga ku bilow iyo waxaad rabtay inaad nala wadaagto adna asalaamu calaykum waxaan salaamaa bahda v o a magacayga waa raxmo maxamed muuse waxaan aada u salaamaa doctor xabeeb doctoorka kheyr allaha siiyo aad iyo aad ay u mahadsan yahay muxuu ahaay waxaan inaan weydiiya aan rabaa doctoorka muxuu ahaay ma ka mid ba cudurka dhimirka macnaha marka taleefonka aan soo qabsado shaksiyad ahaantayda oo aan garaaco oo dhegta aan saarto ma xasuusan karo waxaan isleeyahay wici rabti marka hilmaankaas deg dega ah xataa qurba joogta way qabaan ha marka qofki in uu xasuusan karin waxyaabo muhiim u ah baabuurkaagii meelaad ku baarkin garaysay aad aad geysay oo macnaha aad wax yar ka hor ku damisay taleefonkaagii gacanta waxyaabo kuu dhowaa inaad raadinayso walwalka inaad qabtid waxyaabaha qurbahan xataa aadka dadkaay u dareemaan ayay ka mid tahay cudurada dhimirka miyay ku jirtaa ayay ku leedahay raxmo oo muqdisho naga soo wacday maasha allah maasha allah ilaahu kheyr kusii raxmay definition qeexid waa maxay cudurada ku dhaca dhimirka fili waa arbishaad ama khalkhal ku yimaada fakerka xusuusta dareenka garaadka iyo go-aan qaadashada waaba definitionka oo internationalka ah marka laga hadlaayo what is mental disorder war cudura cudurada ku dhaca dhimirka muxuu yahay waa arbishaad ama khalkhal ku yimaada fakerka xusuusta dareenka garaadka ama caqliga iyo go-aan qaadashada ran ama kadib waxaa isbedelaya dabeecadii iyo dhaqankii qofka uu lahaa waa run haddaad aragto min nuri los xusuusta sida barkinkii aad figato ood tusaalooyin fiican xasuusanayn weli ma aragtay ookiyaala kuugu jiro ma raadisay teleefoonkaagi adoo ku hadlayo reerkii ma wacday ma tiri war teleefoonka teleefoonkayga haddaa aragtaan iyo xafida waa kaa uu ku hadlaya fiiri meel xun ayaan wada maraynaaye ilaahay baan ka baryaynaa deganaansho iyo wanaag insha alla bismillah magacayga waa jaamac cali maxamuud waxaan joogaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan dhakhtarka waxaan jeclaa inaan weydiiyo isla hadalka qofka inuu keligiis asoo socdo kalenta isla hadlo oo soo sheekaysanayo marka aa weydiiso tirayo rayi fiicantaa oo fiicanaho kuley waa sii soconaya haddana marka kaasoo kale ma ka mid yahay qofka yani cudurada maskaxda waa tahay qof dharkii qaba oo isla sheekeysanayo gurigiisina maamulanaya waxna aysan ka qasnayn haddaad la hadashana si caadiya kuula hadlayo cudurada dhimirka ma ka mid yaha kaas wuxuu marayaa qofka waa tokin alone qofka marba keligiis hadduu sheekaysanay ama meel ha fadhiyo ama ha socdo wuxuu marayaaba last stage meeshii ugu dambeysay xanuunka dhimirka calaamadaha ugu waaweyn ee ay dhakhaatiirta ay ku gaari karaan diagnoska in uu xanuunsan yahay shaki kuma jiro wuxuuna u baahan yahay si tegtega in loo kaalmeeyo caawinaadu u baahan yahay deg in loo daaweeyo marba haddaad aragto qof wadada marayo isla hadlayo ama meel fadhiyo oo keligiis daldalmayo waa tahay aad baan idinkaga mahad celinaya dhammaantiinba inaad barnaamijka igala qayb gasheen wicitaanka dhegaystahuun ku eegnay xanuunada dhimirka iyo soomaaliya adaa mudan Way- aad baad mahadsan waay doctore guud ahaana barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waa naga inta barnaamijkeena wicitaanka dhegaystaha oo aan ku eegnay soomaaliya iyo saameynta uu ku leeyahay cudurada dhimirka ku dhaca ayaa waxaa marti iigu ahaa doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb doctor xabeeb guud ahaana barnaamijka intii ka qayb gashay iyo doctorka nagala qayb galayba waan u mahad celinayaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgelyo
aad iyo aad baa mahadsantahay saare cabdi axmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha haatanna waa barnaamijkii dhaqankii hiddaha waxaa inoo haya qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda iyo qayb saddexaad oo ku saabsan maansadii gobonnimo doonka ee cali xuseen dhegaystayaal wax badan buu gabyaagii hore ee soomaaliyeed tixihiisa ku guubaabiyey dhallinyaro ay tol wadaagaan wax dhan buu ku tirtirsiiyey inay ku duulaan tol kale oo si uun ay u colloobeen timacyaar aan timadahayn dhaaxay inta guubaabadiisa eersadeen ay ku go'een goobihii ay qabaa'ilku isku haleeli jireen iyada oo aan runta laga fogaanna waxaa lagu doodi karaa raggii hore maansadii ay tirin jireen inteeda ugu qurux badan ee farsamo ahaan ugu cuddooni inay tahay guubaabada iyo diradiraha oo ah laba ujeedo oo isku midba noqon kara wax la soo marayba waxaa la soo gaaray baraarugga siyaasaddu xilligii uu soomaalida ku dhex baahay kaasoo keenay isbeddel ummadda aad u saameeyey isbeddel ka dhashay waxbaristii muwaadinka ee xisbigii leegadu uu bilowgiiba ku dhaqaaqay taasoo ay dulucdeedu ahayd qabyaaladda iyo kala taggeeda inay ku nacsiiyaan wadajirka iyo midnimadana ay ku jeclaysiiyaan qaybihii bulshada ee isbeddelkaasi saameeyey waxaa ka mid ahaa maanseyahanadii xilliga qaarkood oo ujeeddadii hore ee guubaabada inta iska nacay soomaalidii ka dhaadhiciyey inay tahay qowmiyo tol qura ka kooban markaas bay shisheeyihii dalka haystana ugu muujiyeen sidii tol kale oo cadow ah ceelashoodii iyo cabsintoodiina kala wareegay af ay garan karaan si ay wax ugu tusaaleeyaanna waxay maanseyahanadu gobonnimada ku masayn jireen geela oo ah xoolaha ay dhaqato meesiga ay soomaalidu ugu jeceshahay xurriyaddii lagu raad joogay ayay dadweynaha u tuseen sidii geel iyaga laga qaaday sidaa darteedna ay foolxumo weyn tahay haddii ay ka soo dhacsan waayaan ciddii ka qaaday oo gumaysigii dalka haystay ay ula jeedeen isbeddelkaas maansadii guubaabada ku dhacday waxaa aad looga garan karaa allaha u naxariistay cali xuseen xirsi oo tixihiisii ku muujiyey in wadaniyadda iyo la dagaalanka gumaysigana isla ujeeddadaas loo adeegsan karo haddii ay awal hore ku ekaan jirtay isku soofaynta soomaalida oo keliya wuxuu toddobaad walba dadka kaga naxsan jiray gabayo iyo garaaro dhiigga kicinaya soomaalidana qabkeedii dib ugu soo nooleeyey milgada dhulku leeyahay iyo dal jacaylka ayuu dadweynaha ku guubaabin jiray wuxuu rumaysnaa hubka la isu tumanayo iyo duulaanada aan maalinna loo qadayn ee dunida ka taagan in looga jeedo uun in dhulalka lagu kala qabsado mar walba wuxuu ku celcelin jiray dhinaca dagani inuu yahay midka taagta daran ee haddana damman kaasoo aan loo naxayne ciddii ka awood rooniba ay duhur cad dalkiisa ka qaadato tixdaan soo socota oo sidaan filaya uu gabyaagu tiriyey isaga oo xusuusan dagaalkii labaad ee dunida iyo kii ka dambeeyey ee kuuriya ayaa tusaale wacan u noqon kara gabayadii guwaabada ahaa ee soomaalida uu ku baraarujin jiray waxna ku bari jiray wuxuu yidhi dabka baxaya danabkaa qarxiyo ololka duulaaya digta yeedhay daaraha burburay degalka qiiqaaya dayuuraadka kacay armiga ah lagu diyaareeyey duulaanka iyo qayladii dibadda loo saaray ragga diray madfaca duulaya iyo weyda dami weyday diraysyada la boobay diraysyada la boobiyo hurdada la isu dacareeyey quruumaha iswada doonaya ee duunka ka coloobay dembigu wuxuu ka dhacayaa dhulkaa la isku dilayaaye nin waliba wuxuu doonayaa daaqad saa'irahe anaa degaya iyo diilay baa dhii ka da-yay ragna dalkooda waa daafacaa daacad buu yahay damanaanta soomaalida daahan weligeede hadday boqol dariiqa u baxaan duur ma jabeeyaane wanduqoobay waa inuu dhurwaa darib ka goostaaye wixii daganna waa laynayaa daalinka arkaaye weligeedba soomaalidu way ogeyd guugaabadu meesha ay maansadeeda kaga jirto iyo guuldarrada ay sababi karto shisheeyihii dhaqankeeda u kuur galay arrintaas iyada ahi qudhooda wax badan kama qarsoonaan siday ila tahayna talyaaniga oo koonfurta xukumi jiray ayaa ugu dambeeyey cid garata maansada caynkaasihi waxa ay dhibi karayso inkastoo magaca qaramada midoobay ay waayadaa dalka ku xukumayeen haddana waxay ku howlanaayeen sidii ay muddo dheer ugu sii nagaan lahaayeen runtiina cadowgooda koowaad ee qorshahaas ka hortaagnaa wuxuu ahaa leegada waxay qoob ka rogi waayeen waraaqihii madaxda xisbigu ay dunida u kala diri jireen ee ay ku doonayeen in kun iyo sagaal boqol iyo lixdanka xilliga gobanimada laga soo hormariyo si kastaba ha ahaatee goor dambe ayaa talyaanigii loo sheegay inuu jiro siyaasiyiinta la dagaalamaysa wax uga daran oo ah gabayada guubaabada miiran ah ee cali xuseen uu iyaga iyo soomaali badan ku kala dilay maantaas bay amar isaga keli ku ah gabyaaga ku soo rogeen waxay u sheegeen inuusan mar damba tirin karin maanse uu maamulka talyaaniga ku ceebeynayo soomaalidana uu ku kicinayo soo kolka inuu dhinac kale uga wareego ma aha isaga oo aan lagu garan soo gubaabada inuu halkiisii ka miiso ma aha dhowr ayaamood hadduu aamusnaa ayuu habeenkii dambe naadigii xisbiga iskala taagay tix guubaabo ah oo uu ugu dhaaranayo dhurwaa hal uu isagu lahaa inta ka dishay ka dibiray dabadeedna halkuu raqda dhigay aan ka dheeraane isaga oo geela haray micyaha u soo faysanaya uu wiraxiisu meel dhow uga baxayo markaas buu yidhi dhurwaayahow hashaydii diree gegida dhiidhiibshay sidaad dhaqatay shalay qaalintaad dhereeranii goysay dhoolaha markaad ku hubsatay aad dhuumatada daaqday dheegga iyo kuruskii markaad dhugux ka siinaysay aad dharagtay waa kuu eg tahay inaad dhawaaqdaaye haddaan sa'iilka lay dhigin iyoon geeri loo dhalaye in waraabo dhowrihii u go'i baan ku dhaarmarayay nin wanaag dhadhabayaaba waa dhoohanaan jiray adigoo dhabbada soo hayoo dhamal u rooraaya oo aan dhannaba fiirinayn dhabaqsi mooyaane dhudhummada yaroo waan ku heli dhiif anoo qaba e in dhafoorka surubkaaga dhici yaan ku dhaarmaray dhuuniga la ii soo sido iyo dhaayin hilibkeeda siduu dheehadaydii u cunay ii dhadhami waaye dhay iyo karuurwa adigaa dhamay waxaygiiyo adigaa dhallaankayga baday dhaaxa gaajada ee dhulka inaad ku noolaatid baad kaga dhabayseen ee dhanaan uga dhawaaqaba mar baan dhaadka kaa xiriye in dharbaaxa kugu siibato yaan ku dhaarmaray gabayga qaybtiisa dambana wuxuu cali ku guubaabinayaa geelaas uu waraabuhu ka durduuranayo raggii iska lahaa oo ka gaabiyey inay hantidooda daafacaan wuxuu yidhi raggiisa geela dhaqay baa hurdee dhowr ma qalateen ee dhalinyara haddaan helo kuwaad shalay dhibaataysay daraan laba guu weli caana dhamin urugan u dhuubtay oo ciil dhadhabayaa ku heli daaman dhagaxoowe dhaqdhaqaaqka kani waa intaan laysu soo dhiganne in dharaara meydkaagu badan yaan ku dhaarmaray dhaxalkay xumaysaa wixii fula ka dhuuntaaye waa dhawanahays xaajadii kugu dhignaataaye godabtiika kugu dhowrayaa waa dhunkaar maqane maruunbuu indhaha kugu dhuftaa geesi dhididaaye dhabbaan ku hadlayaa doqon dhirfaadhii la hayn jiraye marse haddii uu dhiidhiyo wuxuu doonayaa dhagare inaan dhiig cas kaa daadiyo yaan ku dhaarmareeya bal ii dhowr dharaarahan intaan dhigaya oo biigow waa galay sarbeeban oo soomaalidii uu u mareeyey ay si fudud u garatay dhulwaagu waa xukumihii talyaaniga ahaa ee koonfurta dalka ka talinayay hashu waa soomaaliya ragga geela daafacan waayeyna soomaalida ayuu ula jeeday waa gabay dantii uu gabyaagu ka lahaa u qumiyey islamarkaasna aan lagu dacweyn karin cidina maxkamad ku geyn karin dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo
qoraaga axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha intaasi aan kaga gudubno washington ayaad naga dhegaysanayseen markana ah dhabaqa dhegihiina kusoo dhacaya ee muusig waa haboon iyo fanaanka codka baxsan cabdiqaadir juba
kacday roobkiyo saymihii ku rarnaa rabbi nooga shuubayo rabtiyay warshiiqahay kurrushay reedaha cirku kacday roobkiyo saymihii ku rarnaa rabbi nooga shuubayo rabtiyay warshiiqahay kurrushay reedaha rogale celin kolbaas uruuqansiga reenkiyo gufaaxada karidaya dhinacyada haweli rogal celin kolbaas uruuqansiga reenkiyo gufaaxada karidaya dhinacyada sida loogu reeya haboon kuriyaqayo naftada raaligelise sida loogu reeya haboon kuriyaqayo naftada raaligelise intaan dul joogo raabsa aduun haboon ma raabo ruux kaale ficedka runay soo rucle adaa rasmigii ruuxeyaale
heestaasi haboon iyo fanaanka cabdiqaadir jubba ayaa u dambeeyey idaacaddaydii fiidnimo inta haddii la idhaahdo aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi saare cabdi axmed bashiir abikari dhammaan saaxiibada v odanle sidaas iyo fiidnimo wanaagsan
tahay